wasiirka amniga gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa soo xiray tababar ku saabsan maareynta saldhigyada booliska ee taliyayaasha iyo taliya xigeenada loogu qabtay magaalada baydhabo tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidanka taliyayaasha iyo taliya xigeenada ka shaqeeya ammaanka guud ee magaaladaasi si loo adkeeya ammaanka wasiirka amniga gudaha maamulka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa ka waramaya tababarkan
umaylogi wallaha ku sheegay batay haddana hiraabta kooyana intileh haku hor ha ku dhaha galeen iyada ang mahadsantiin shaqo fayle qabateen waana sidii lasiinku baahnayo qofka mas-uulka eh ooba darji la siiyey dowladiisan adeega sargaal iyo dadka shacabka eh oo magaaladan roogab uus ogay inuusa kajiifada inuus hamiigna hundurna geena in hergelna roobka ka dareero dheegada ka dareero difaacii dadkan shacabka ee mas-uuliyadiisa inku saarnaayta tangla fadahayo oo isan hagudateen taas oo kaloo tababaradan suun hore in ballan qaadniyaha badii doon biliiska ayaan tan dambe tababaradiis gaaba galay muddo hata lama sana ah oona wasaaradan roogay biliiska tababar badan anuu mahadna badii doogna ilaahay idin sheeg walaahi hata ku dambeyso agaasimaha sheegayo ama hay-ad noo taageertooy ama una iska talaneen tababaro joogto ah yala bii doon qaar ka mida taliyayaashii iyo taliya xigeenadii ka qayb galay tababarkan ayaa dhankooda sheegay inay wax badan ka faa-iideen iyagoona sheegay inay u shaqeyn doonaan bulshada siyan ogon kororsi oo haddii oo miina aragan haddii oo walaan oo umatili kala aragan qaabkii on ku diyaar garoodan qaabkii umatan ku badbaadiy fadan qaabkii onis badbaadiya nafti ani ashaarada usa naftiis qiib ku biyo uu samay lahaa tusaale badan ku bi muhiim way intaan wali in badan yihiin dadkii oo rugaha magaalada hukumaaya ka jara saraakiil waqti dhow daladay oo mayleeraayo saraakiisha oo sare la shaqeeya soo ka jarta
haddii nuqal kororsanaan walhanin faa'ida ulayo geeka langulaay kaba saraakiilu xidiga hirinyo kabtangu lam xidiglu gaashanlu gaashanla gaashanla qof walba horta way ogaadase meelo aada xukumaas mise wadanka walka eta tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doono xasilinta nidaamka ammaanka saldhigyada magaalada baydhabo